إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saakay weeraro culus oo khasaarooyin badan sababay kula jarmaaday ciidamo ku sugnaa deegaanka camaaro ee gobolka mudug ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weeraro ka fuliyey gobolada shabeellada hoose jubbada hoose iyo baay iyo bakool waxgaradka wilaayaadka islaamiga ah ayaa yeeshay shirweyne looga arrinsanayay doorashooyinka ay qaban rabaan dowladda federaalka iyo shisheeyaha iyagoona shirkooda bayaan ka soo saaray mid ka mid ah culimada ku nool dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa ka hadlay fasahaadka kusii baahaya magaalada hargeysa waxaa degan xaaladda magaalada beledweyne oo uu dhowaan dagaal ka dhacay halkaas oo laga saaray ciidamada maamulka hirshabelle iyadoona dhanka kale dadka degmadaasi ay ka hadleen saameynta ay ku yeelatay xaaladda ka taagan magaaladaasi jamaacadka jihaadiga ah ee alqaacidada maqribul islaam iyo nusratul islaam walmuslimiin ayaa bogaadiyey guusha ay gaartay imaaradda islaamiga ah ee afghanistan iyo jabka wadankaasi ku gaaray dowladda maraykanka intaasi waxa ay ahaayeen qodobada warka u diyaar garooba goordhow isagoo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa lix iyo tobanka bisha muxaram sanada kun afar boqol afartan iyo saddexda hijiriyada warkii oo fidsan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saakay weeraro culus oo khasaarooyin badan sababay kula jarmaaday ciidamo ku sugnaa deegaanka camaaro ee gobolka mudug warkaas iyo war kale oo ku saabsan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo weeraro ka fuliyey gobolada shabeellada hoose jubbada hoose iyo bokool waxaa inoo soo jeedinaya wariyaheena cabdulahi yaasiin jaamac soomaali ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerare aada loo qorsheeya saaka waxa ay kula kalaheen ciidamo ku sugnaa deegaanka camaaro ee gobolka mudug weerarku wuxuu ku bilowday qarax nafurnimo ah kadibna rag hubaysan oo takbiirsanaya ayaa jihooyin kala duwan waxay kasoo galeen fariisimaha ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa galmudug halkaa ay ku lahaayeen qaar ka mid a ciidamada galmudug ayaa halkaasi lagu dilay durbaba in ka badan toban gaadiidka dagaalka ah oo ciidamada dowladda federaalka lahaayeen ayaa u gacan galay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin intaasi kadib ciidamada ayaa waxay u carareen dhanka deegaanka bacad weyne halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo kale oo ka tirsan dowladda federaalka bacadweyne iyadana waxaa ka dhacay dagaal kale ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo gurmad helaya ayaa waxa ay ciirsadeen ciidamada ay weerarada ku qaadeen ilaa iminka ma hayno tirada rasmiga ah ee dhimashada ciidamada la weeraray waxaase la sheegayaa in dhimasho iyo dhaawacba ay jiraan ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa durba isku helay gaadiidka teknikada ay kala wareegeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug kaa oo iminka loo adeegsanayo dagaalka ciidamadii awal gaadiidka lahaa ka dhanka ah dadka ku sugan deegaanada deriska ah ee camaaro iyo bacadweyne iyo kuwa kale ee ka agaha dhoweeyaa si weyn waxay u hadalhayaan dagaalka saaka iyagoona maqlaya dhawaaqa hubka kala duwan ee la isweydaarsanayay dadka qaarkood waxay indhahooda ku arkeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug oo cagaha wax ka dayaya iyo kuwa xarakada shabaabul mujaahidiin oo iyagoo takbiirsanaya ciirsanaya dhowaan ayay ahayd markii dagaal ka dhacay agagaarka deegaanka qaycada lagu dilay sodomeeye askari oo ka tirsan dowladda federaalka ah kuwaasoo qaarkood ay saraakiil ahaayeen weerarkaasi waxaa ka nabad gashay qolada camaaro ku sugnayd oo saaka iyaga cagta la mariyey faahfaahinta la xiriirta dagaalka ballaaran ee saaka ka dhacay gobolka mudug insha allah wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad kaga booga doontaan geesta kale ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weeraro kale waxay ka fuliyeen gobollo kala duwan fariisin ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka sabiide ee duleedka degmada afgooye ayaa xalay weerar lagu qaaday waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan hal askari iyadoo ay ku dhaawacmeen saddex kale waxaa xusid mudan in deegaankaasi sabiid dhowaan weerar ka dhacay lagu dilay askar gaaraysa saddex iyo labaatan isla walaayada shabeellaha hoose waxay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin sidoo kale dagaal ku ekeeyeen firisin ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin deegaanka danow ciidamada la weerara halkaa degan waxay u dhasheen dalka uganda horeyna marar kala duwan ayaa sidaan oo kale halkaa loogu weeraray dhanka gobolka jubbada hoose xalay rag hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin waxay weerar ku qaadeen firisin ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaan xeebeedka kudha isla jubbada hoose xalay waxa uu weerar uu ka dhacay deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa weeraray ciidamada jubbaland ee halkaa ku sugan sidoo kale dhanka gobolka bokool waxaa ka dhacay weerar kale ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa beegsaday fariisin ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada xudur in muddo ayuu halkaa dagaalku ka socday faahfaahin dheeriya kama aynaan helin wixii khasaare ee halkaasi ku gaaray ciidamada la weeraray waxgaradka wilaayaadka islaamiga ah ayaa yeeshay kulan looga arrinsanayay doorashooyinka ay qaban rabaan dowladda federaalka iyo shisheeyaha iyagoona shirkooda bayaan ka soo saaray faahfaahinta warkaas waxaa halkan kasoo jeedinaya wariyaheena maxamed ciise waxaa dhowaan la filayaa in doorasho ay qabato dowladda federaalka taas oo ay kor ka hagayaan shisheeyaha dalka kusoo duulay doorashadan ay qabanqaabinayso dowladda federaalka iyo shisheeyaha midaas aan weli qabsoomin ayaa waxaa arrintaas kasoo baxaya falcelino ay ka sameynayaan odayaasha iyo nuqubada soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka dalka soomaaliya shirka ay qabteen nuqubada soomaaliyeed ayaa looga arrinsaday doorashada la doonayo in lagu qabto dalka soomaaliya taa oo ay gadaal ka riixayaan shisheeyaha dalka kusoo duulay waxaa kasoo qayb galay shirkan odayaal ka kala socda wilaayaadka dalka oo ay ka mid yihiin wilaayada banaadir wilaayada shabeellaha hoose wilaayada baay iyo bakool wilaayada gedo iyo wilaayada jubbooyinka oo shirka uu ka dhacay inta uu socday shirka ayaa waxaa odayaashu ka arrinsanayeen sidii bulshada loogu digi lahaa soo xulista golaha baarlamaanka dowladda federaalka iyo khatarta ay arrintaasi leedahay iyagoo sidoo kale diray baaq iyo digniin ugu horeyn waxaa ka hadlay afhayeenka golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee soomaaliyeed nabadoon ismaaciil haaruun isagoo ka digay halista doorashada la sheegayo in la qabto
mu'tamarkan qaaliga ah een wanaaggiisa iyo qiimihiisa lasoo koobi karin ay isugu yimaadeen iyo salaadiintoodii iyo waxgaradkoodii ay isugu yimaadeen kagana wada hadlayeen arrimo diimeed oo dalka iyo dadkaba u horseedaya ama ku hoggaaminaya mustaqbal fiican walaalayaal sida aada la socotaan amaynu wada ognahay waxaynu joognaa dhulkii ilaahay inagu abuuray oo aynu u dhalannay oo gaala ku soo duushay gaalo nooc walba leh oo tu cad leh oo tu madow leh oo tu aan xataa midabkooda la garanaynin la ay ku soo duuleen baynu joognaa waan la diriraynaa waan la dagaalamaynaa xabad baana inaga dhexaysa sidoo kale waxaa madasha laga akhriyey bayaan ka soo baxay shirka wadatashiga nuqubada soomaaliyeed gunaanadkii shirka waxaa ka soo baxay bayaan guud oo ay si wada jir ah usoo saareen nuqubada waxaana akhriyey guddoomiyaha golaha nuqubada soomaaliyeed nabadoon sheekh ibraahim waxay nuqabada ka soo qayb gashay kulanka wadatashiga ah isku raaceen qodobada soo socda kow in doorashooyinka la sheegayo in lagu qaban doono goobaha uu cadowgu ka haysto dalka soomaaliyeed ay yihiin qayb ka mid ah ajandayaasha la doonayo in lagu qabsado gebi ahaanba dalka muslimka ah ee soomaaliya lagulana wareego khayraadkiisa bad iyo beri intaba labo in doorashooyinkaas ay yihiin kuwo gebi ahaanba gadaal ka taagan yihiin cadowga saliibiga ah ee aan dalka dadka soomaaliyeed la wadaagin diin dal iyo dad toona islamarkaana uu ku bixinayo malaayiin dollar si uu u ujeeddooyinkaas guracan u hirgeliyo saddex in ka qayb qaadashada doorashooyinkaas ay tahay arrin gaalnimo ah sida ku cad kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam ayna qeexeen culimada wilaayaadka islaamiga daliilka gaalnimada arrinkaas waxaa ciddii doonaysa ay u laaban kartaa fatwadii ka soo baxday culimada wilaayaadka islaamiga ah taariikhdu markii ay ahayd saddex iyo labaatan rajab kun afar boqol afartan iyo kow hijiriyada afar in aysan jirin qof ama dad qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimka u mathalaya doorashadaas gaalnimada ah wixii ka soo baxana aysan qusaynin qabaa'ilada muslimka ah shan in dhammaan dadka soomaaliyeed ee ka qayb qaadanaya doorashooyinkaas cadowgu abaabulayo ay yihiin kuwo u shaqaynaya taabagelinta hagardaamooyinka cadowga saliibiga ah la damacsan yahay ummadda muslimka ee soomaaliyeed lix in dadka ka qayb qaadanaya doorashooyinkaas gaalnimada ah ay la xukun yihiin gaalada saliibiyiinta ah ee abaabulaysa doorashooyinkaas dadka soomaaliyeed ee muslimka ah iyo mujaahidiintana uu waajib ka saaran yahay in dadkaas ciqaabta ay mudan yihiin marsiyaan toddobo waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah in ay beri ka noqdaan kana fogaadaan doorashooyinkaas gaaladu dhoodhoobayso ee ay doonayaan in dadka diinta uga saaraan dalkooda iyo dunyadoodana ku bannaystaan siddeed waxaan mar kale caddaynaynaa in waddanka soomaaliya uu yahay waddan muslim ah dadkiisuna ay yihiin muslimiin islamarkaana aan la aqbali karin lana aqbalaynin in dimuqraadiyad iyo diimo gaalo laga hirgeliyo sagaal waxay nuqabada soomaaliyeed caddaynayaan in ay garab taagan yihiin jihaadka lagula jiro cadowga isu soo baxaystay ee duulaanka ku ah diinteenna dalkeenna iyo dadkeenna toban waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed in ay u istaagaan sidii loo xoojin lahaa ku dhaqanka shareecada islaamka ee dhulka soomaaliya loona xidado siibi lahaa dhammaan mashaariicda guracan ee ay wadaan saliibiyiinta iyo murtadiinta safka kula jira qof walba oo muslim ah waxaa mas-uuliyad ama waajib ka saaran yahay in uu kaalintiisa ka qaato jihaadka farluceynka ah wabilaahi atowfiiq shirkan ay yeesheen odayaasha dhaqanka ee wilaayaadka dalka ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abuu cubayda uu ka digay in laga qayb qaato doorashada shisheeyaha iyo kuwa la jira ee soomaalida doonayaan in dalka ay ka sameeyaan sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaheena cali aadan mid ka mid ah culimada ku nool dhulka uu ka arrimayo maamulka somalilan ayaa ka hadlay fasahaadka kusii baahaya magaalada hargeysa waxaa isa soo taraya dadka si weyn uga hadlaya xarumaha dhaqanxumada ee ka furan magaalada hargeysa iyadoona dhaqanxumada ay kusii baahaysa bulshada ku nool magaaladaasi magaalada hargeysa ayaa waxaa ka furan iskuul iyo jaamacad ay wax ka dhigaan macallimiin ajaanib ah magaalada hargeysa ayaa waxaa ka furan iskuul iyo jaamacad ay wax ka dhigaan dad ajaanib ah kuwaas oo dhallinyarada ku nool magaalada lagu fasahaadiyo mid ka mid ah culimmada oo ku nool dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa ka hadlay fasaadka xarkaha goostay ee kusii faafaya magaalada hargeysa isagoona xaqiijiyey inay jiraan xarumo dhallinyarada lagu baro diinta nasaarada waxaanaynu wada ognay baryahan dambe inay jiraan xarumo loo furay ummadda in lagu majareer habaabiyo iyo rag ka soo horjeeda safka kalena waa dad iyaga doonaya ummadda inay halleeyaan xumaanna ku wadaan waa marka koowaade waxa laysku hayaa war xumaantan iyo faaxishadan iyo gaalnimadan ummadda lagu faafinayo daaya iyaguna waxay leeyihiin gaalnima ma jirto innagiyo shacabkiia haddaynu u garsoorno waa marka koowaade ubadkeennii maanta inay gaaloobeen oo hargayso gaala joogtaa waa markhaati madoon xulimadeennaa tilmaantay annagaa naloo yeedhay oo la yidhi gabadhan iyo inantan la hadla waanu ka dhaadhicin weynay islaamkii iyo dacwaddii annagaa naloo geeyey haddii la leeyahay ma jirto meelo ubadka lagu gaalaysiiyaa war way jiraan xarumay leeyihin oo goobay leeyihin oo waa buux xaggay ka yimaadeen waaye sidoo kale waxa uu sheegay waxaa ka dhalan karaa haddii carruur soo koraysa loo gacangeliyo dad gaalo ah oo faafinaya diinta nasaarada isagoona dadka ugu baaqay inay arrintan ka dhiidhiyaan oy kacaan gabadh daaciyada oo krismaska faafinaysa ilmo yar iyo gabadh yaroo madhan marka loo dhiibo maxaa ka dhalanaya dee waxaa ka dhalanaya diinteyda inay ay ku shubto ka dhaadhiciso ayaa ka dhalanaya ardayga iyo macalinka cilaaqaa ka dhaxaysa xidhiidh baa ka dhaxeeya haddaynaan ka hadal oo aynaan ka soo horjeysan oo aanay wadaadadu ka kicin oo aanay culummadu ka kicin ceeb iyo foolxumaa ka noqo ee ka imanaysa maamulka somalilan ayaan waxba ka qabanin xarumaha fasaadka balse uu isagu raalli ka yahay wuxuuna xabsiga dhigay culummo iyo dad kale oo ka hadlay xarumaha fasaadka ee magaaladaasi waxaa degan xaalada magaalada beledweyne ee uu dhowaan dagaal ka dhacay halkaas oo laga saaray ciidamada maamulka hirshabelle iyadoona dhanka kale dadka degmadaasi ay ka hadleen saameynta ay ku yeelatay xaalada ka taagan magaaladaasi faahfaahinta warkaasi waxaa noo sii ambaqaadaya waryaheena mahad cubeyd magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ka taagan xaalad siyaasadeed kadib markii magaaladaas ay la wareegeen ciidamo maleeshiya beeladyo ah askartii maamulka hirshabeelle ee ka arriminayay magaalada beledweyne ayaa laga eriyey halkaas waxaana goobaha muhiimka ah qabsaday maleeshiyo beeleedyada mid ka mid ah dadka ku sugan magaalada oo u waramay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ka warbixiyey xaaladda magaalada beledweyne isagoona xaqiijiyey in ciidamadii hirshabeelle lagala wareegay magaalada walaalow xaaladaanu haddaan alla ku jirin haddaanu waa degan tahay waa ilaahay mahadiis wax bareena haddaanu kama taagno muga waxa waayen haddaan alla kuu jeedin calay magaalada dhexdeeda dagaal baa ka dhacay baan haddaan alla ku dilin hirshabeelle la yidhaahdo haddaan alla ku dilin waa la iska celishay wax kala ay wadeen haddaan alla kuu dilin sagaal biloodaa la diidaayay waxay wadaanna haddaan alla kuu dilin haddaanu kutub ilaahay ma ahay saba rasuul lama wadin wixii ka dhici lahayaa ka dhacay hadeerta ilaahay haddaan alla kuu dilin nin baa ayagii ka dhintay xaaladuna haddaan waa iska degan tahay haddaanaan kula hadlahay laamiga dhinacyadiisa fadhiyaan haddaan alla kuu dilin waa dad iska deymiyiyo haddaan alla kuu dilin qoryahooda ayagoo wato wuxuudama keenin dawladna ma yaqaanin dabajacyada haddaan alla kuu dilin ergooda iyo geelooday kala baxeen dabanada ergooda iyo geelooday kala baxeen kukaasna waxay usoo qaateen hirshabeelle ma garatay sidoo kale waxa uu ka warbixiyey halka ay qabteen ciidamadii hirshabeelle wuxuuna dhanka kale ka hadlay saameynta dadka ay ku yeelatay xaaladda ka taagan beledweyn haya xalaya gacanta la iskula tegey darkaa la isku dhigtay gacantaa la iskula tegey daban iyo dabajeex haddaana la kudilin la isla dhacay adigu afar saac ilaa shan saac xabadu dhicaysay halkaa saacay dhicayday wigii dambe way fasixadeen wo guufaalo joogay u galeen guufaalo iska soo raaceen kiriga dhagaxjigisay soo mareen laamigay haddaana la kudilin lugta saari waayeen idhuumashaalay ku galeen lamagalay ma garan kolley xalay haddaan alla kuu didin ayagoo dadka hurdaayay hal mar ay saasi ku kordaybiyaantay dhawaqeeda haddaan alla kuu didin dad badanaa ku qaadacay waa yeelkii ilmo yaryaraay xitaa haddaan alla kuu didin markii hurdadii laga kacsay shaqadooday qadeen oo ahayd inay jidka haddaan alla kuu diidin ay gooyaan ay dhagaxaan dhigaan ay ooda dhigaan ma garatay muga xaaladdu inay ku noqonaysona ilaahay baa garanayo habeen hore ayay ahayd markii maleeshiyo beeleedyo ay hogaaminayaan saraakiil hore oo ka tirsan dowladda federaalka ay la wareegeen magaalada beledweyn halkaas oo ay ka saareen ciidamada maamulka hirshabeelle halka aad warkaasi kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan jamaacadka jihaadiga ah ee alqaacidada maqribul islaam iyo jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa bogaadiyey guusha ay gaartay imaaradda islaamiga ah ee afghanistan iyo jabka wadankaasi ku gaaray dowladda mareykanka wararkaasi waxaa la socday oo inoo soo gudbinaya wariyaheena salmaan axmed muasasaadka warbaahineed ee al-andalus iyo azallaaqa oo ku kala hadla afka mujaahidiinta alqaacida ee maqribulislaam iyo jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin ayaa waxay si wada jira u baahiyeen bayaan ka soo baxay jamaacadkaas jihaadiga ah kaasoo muslimiinta caalamka ee loogu hambaliyeeyey guushii weyneyd ee ay soo hooyeen muslimiinta afghanistan iyo jabkii gaaray maraykanka bayaankan oo ciwaan looga dhigay wuxuu allah casa wajalla gaalada la celiyey caradooda iyagoo aanay gaarin wax wanaag ah ayaa waxaa lagu sheegay in labaatan sano kadib reer afghanistan iyo mujaahidiintooda ku guulaysteen in ciidankii maraykanka iyo nato ay ka saaraan waddankooda islamarkaana mujaahidiinta allah fadligii iyagoo madaxyadooda taagan kana guulaystay isbahaysigaasi ay la wareegeen waddanka muslimka afghanistan hambalyi ayaan leenahay shacabka dulmidiidka ah ee ay derbiyadiisa ku burbureen ee guutooyinka iyo kolonyada soo duuliyaasha gaalada ah laga soo bilaabo ingiriiska ruushka iyo ugu dambeyn maraykanka waxaan sidoo kale hambalya leenahay halyeeyadaas ee baariyaasha ah ee shacabkooda ku hogaamiyey ee guushaas weyn ayaa lagu yidhi eebayaanka ka soo baxay ee mu'asasaadka warbaahineed ee al-andalus iyo azallaaqa waxaa bayaanka intaas uu ku daray alleh u naxariisto amiiruulmu'miniin mulla cumar kaasoo dhiiggiisa daahirka ah ku qoray ee shicaarka iyo halkudhigga iimaanka yaqiinta markii uu yidhi allah wuxuu ii yaboohay guul buushna wuxuu ii ballanqaaday jab waxaana arki doonnaa labadaas ballanqaad ee midka run noqda waa kan marka maanta iyadoo caalamkao idilu arkayo labadaas ballanqaad midka dhaboobay ayaa lagu yidhi bayaanka waxaana intaas sii raaciyey allow adiga mahad iyo galladba iskale bayaanka ka soo baxay mu'asasaadka warbaahineed ee al-andalus iyo azallaaqa isagoo sii socda waxaa intaa lagu sii daray waxyaabaha lagu farxo aadna loogu qalbi qabowsado waxaa ka mid ah inuu allah casa wajalla na nooleeyey si aan u aragno jabka baatilka iyo guusha xaqa allah caza wajalna run buu sheegay markii uu yidhi bal naqdifu bilxaqi cala albaatili fayadmaguhu faidaa huwa zaahiq walakum alweylu mima tasifuun ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mu'asasaadka warbaahineed ee alandalus iyo azallaaqa iyadoo uu bayaanku sii socdo waxaa la yidhi cibarka iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee lagala soo baxayo wixii ka dhacay afghanistan waxay tahay in jihaadka waddada allah uu yahay ee waddada keliya ee ummadda looga saari karo dulinimada iyo dib u dhaca loogana dhigi karo ummad ku naaloota cizi iyo hogaaminta sidaba salafkii ka horeeyey ay ahaayeen ummaddan kuweeda dambena kuma hagaagayaan ilaa wixii ay ku hagaageen kuwii hore ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mu'asasaadka warbaahineed ee alandalus iyo azallaaqa kaasoo muslimiinta caalamka loogu hambalyeynayey guusha ay gaareen reer afghanistan iyo jabka ee gaaray maraykanka oo hogaaminayay isbahaysigii nato ee labaatan sana halkaas ee ku duulay muslimiinta caalamka ayaa fariin loogu diray waxaana loo sheegay in jihaadka walaalahooda afghaan uu cizi iyo nasri ku dambeeyey kadib markii uu soo maray culeysya imtixaan marka qofkii cizi iyo guul raba ha uga yimaado albaabkooda saxda ah ayaa lagu yidhi kaasoo dabcan ah ee jihaadka sida bayaankaba lagu sheegay horey waxaa guusha muslimiinta reer afghanistan u hambaliyeeyey farca alqaacida ee jasiiratulcarab bayaan ay soo saartay mu'asasada warbaahineed almalaaxim oo ku hadasha afka jamaacada alqaacida ee jasiira carab ayaana lagu sheegay in mujaahidiintu ay aad ugu faraxsan yihiin guusha ay soo hoyeen imaarada islaamiga afghanistan iyo shacabkeeda muslimka ah oo taageeraya bayaankaasi waxaa fariimo loogu diray dadka muslimiinta ah inay iyaguna sii hayaan dhabaha jihaadka si un maalin ay u gaaraan guusha ay reer afghanistan gaareen waad mahadsan tahay salmaan warkii aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa